san iskumar ahayn soo saas maa ficil mafcuulka iyo faacilku marnaba isku wakti ma yimaadaan faacilkaa horeeya ficilkaa ku xiga mafcuulkaa ka dambeeya saas man yani caadatan sidaas ayib maalan tusaale aad fahmi kartaan haddaan ku miaalan lilahi almaal lacla laakiin aan dhahno maalan waxbaad samaynaysa adiga waxaad tahay kii samaynayay shayga aad samaynaysana ama qoraal qoraal aan dhahno maalan adigu waxaad tahay kii qorayey qoraalkii samayntiisuna waa ficilkaagi qoraalkii markii la sameeyo meesha uu ku qoran yahayna waa mafcuulkiiyo waa shaygii kaa soo fulay soo ma saddexdooda kee horeeya marka ya faacilka horeeya soo ma miyay dhici kartaa adiga joogitaankaaga iyo jiritaankaaga iyo imaanshahaaga iyo mafcuulkii adigu aad samaysay ee kaa soo fulay imaanshihiisu hal mar ma wada imaan karaa soo daruuratan caqligu ma keenayo daruuratan waa qasab in ka samaynayaa uu horeeyo kaa markii la helo kadib buu ficil ku dhaqaaqaya ficilkiisaasaa waxaa ka dhalanaya kii la sameeyey mafcuulkaabaa ka dhalanaya soo saas ma masaladaa wey masalada shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi uu ka hadlay ee masaladan macnaha waxa weye tasalsul alxawaadisi fi lqidam ama fi lazal ma aha masale shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi uu qabo sidaas wey macnaha ayib wasaa'iru alashyaai ashyaada dhammaanteed hayru daati daatada aan ahayn iyo wagayru mal asmaa'i maadu waa zaaido wey maadu waa zaa'ido oo wasanka lagu toosinaya wagayru mal asmaa'i iyo asmaada kayrkeeda iyo wasifaati sifaatka kayrkooda makhluuqatun mid la abuuray wey lirabbinaa rabbigana xaalay u sugnaatay min alcadami cadam baa laga abuuray shirid la-aan baa laga keenay macna wadalla waxaa lumay man cid ayaa lumay asnaa ammaanay calayhaa yacni ashyaadaa korkooda bilqidami horrayn ku ammaanay horrayn yacni ku sifeeyey inay horraysay oo falaasifada iyo mutakalimiinta ah qoladaasaa luntay iyagoon tafsiilinin wey macnaha wa rabbunaa rabbigana yakhluqu wuu abuuri biikhtiyaarihi doorashadiisuu ku abuuri min hayri xaaja min hayri min hayri xaajatin baahi la-aanteed wala diraarin u dhibaatoobid la-aanteed macnaha waxa weeye laakinahu liguse noqoya rabbi laa yakhluqu ma abuuro alkhalqa khalqiga uma abuuro sudan bilaash uma abuuro kamaa sida aataa yimid fi nasi naska dhexdiisa sida ku timid ee fatbac raac alhuda hanuunka raac wa rabbunaa yakhluqu biikhtiyaarihi rabbi subxaana wa tacaala markuu abuurayo khalqigiisa iyo wuxuu samaynayaba wuxuu ku sameeyaa doonidiisa iyo ikhtiyaarkiisa leanna ilaahay lama qasbi karo subxana wa tacaala wuxuusan rabin lama marsin karo makhluuqa waxaynan ayagu rabin oyna doonaynin waa lagu qasbi karaa waana la marsiin karaa soo ma laakiin allah subxaana wa tacaala wuxuu samaynaya oo dhan biikhtiyaarihi buu ku samaynaya biikhtiyaarihi ayuu ku samaynaya wa rabbuka yakhluqu maa yashaau wa yakhtaar ma kana lahum alkhiyaratu min amrihim rabbi subxaana wa tacaala yakhluqu maa yashaa wuxuu doonu abuuraa wuuna doortaa doorashadana isagaa iska leh maa kaana lahum alkhiyara iyagu doorashada ma leh maalan rabbi subxaana wa tacaala isagaa carruurta ku siiyey isagaana kuu dooray isagaa abuuray isagaana kuu dooray adigu doorasho kuma lihid risiqa isagaa kuu doonay isagaana kuu dooray isagaa abuuray isagaana kuu dooray adigu doorasho kuma lihid wailaa haddaynu doorasho leenahay kulligeenba aqniyo iyo tujaar baynu iska dhigi lahayn sooma xolaynu iswada siin lahayn waxaan rabnaanu iswada siin lahayn cudurkaan dhinac iska marin lahayn marka rabbi subxaana wa tacaala keligiibaa iska leh khalqiga ikhtiyaar buuxa oo mutlaqana rabbi subxaana wa tacala isagaa iska leh waa ka rabbi subxana wa tacala qur-aanku odhanaya wayafcalu allahu maa yashaa rabbi wuxuu falaa wuxuu doono ayib wuxuuna yidhi rabbi markuu samaynayo oo khalqigiisa uu ikhtiyaarkiisa ku abuurayo uma abuurayo baahi uu u baahan yahay min hayri xaajatin wala diraarin buu yidhi baahina uma geynin abuurka uu khalqiga abuurayo dhibaatana uma geynin alxaaja walibdiraar farqi baa udhexeeya xaajada waxaa la yidhahdaa yacni maa yafuutu alkalaam alkamaalu bifaqdihi baa la dhahaa shay haddaad weydo dhammaystirnaantii un aada waayeyso xaajaa la yidhahda yacni dhammaystirnaantii unbaa iska kaa dhimaysa waxyaalaha noocaas oo kale xaajiyaad baa la yidhahda maalan haddaynu ku misaalino waxaad haysataa nolol maalmeedkaaga waad haysataa gurigaagii iyo cuntadaadii iyo waxaad ku noolaan lahayd waad haysataa waad ordaysaayoo siyaada raadis baa tahay siyaadada aada raadinaysaay ma daruura mise waa xaajo waa xaajo leanna kamaal baad markaa raadinaysaa waxoogaa naashnaasha iyo dhammaystir baad raadinaysaa sooma daruuriyaadkii meel baad dhigtay idiraarka iyo daruuradana waxaa la yidhaahdaa waa maa yaxsulu dararu bifaqdihi baa la dhahaa shay markii la waayo ruuxa dhibaata soo gaadhayso soo ma waxaad u ordaysaaba inaad gurigii kiradiisii baxiso inaad qutulyowmkii xasiliso biilkii reerka xasiliso ma daruura mise waa xaajo daruura la yidhahda saas way macanaa wixii waayitaankiisa darar iyo dhibaata ka xasilaysa waxaa la yidhahdaa daruuriyaad baa la dhahaa wixii waayitaankiisa uu ka xasilayo kamaal la waayey iyo dhammaystirnaan la waayeyna waxaa la yidhahdaa xaajiyaad baa la dhahaa marka ilaahay subxaana wa tacaala khalqiga abuuristiisa dhibaato haysatana kagama baxayo dhammaystirnaan ka maqanna kuma raadinayo saas macana dhammaystirnaan ka maqanna kuma raadinayo oo khalqiga markuu abuuray wax ka maqnaa oo kamaala rabbi ma siyaadsanin dhibaato haysatayna rabbi subxaana wa tacaala iskagama qaadayo limaada lianna rabbi subxaana wa tacaala huwa alghaniyu alxamiid soo saas ma yacni hinaa nafsiya bu rabbi ilahi subxana wa tacala hinaa aan khalqigiisa ku xidhnayn bu rabbi ilahi subxana wa tacala huwa alghaniyu rabbi subxaana wa tacala isagaa deeqtoomo khalqigiisa ka deeqtooma marka sidaas wey min hayri xaajatin wala diraarin sidaasaa laga wadaa macnaha ayib markuu ku yidhi rabbi khalqiguu abuuraa ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisa iyo doonidiisu ku abuuraa mana aha inuu u baahan yahay mana aha inuu u dhibaatoonayo dhibaata soo gaadhaysa hadduusan abuurin meeshaa waxoogaa waxaa laga fahmi karaa bini aadamka khaasatan markaad dhaqankiisa iyo caadadiisa aada dib u fiiriso waxaa kuu soo baxaya lilahi almasalu laclaa ruux maalan wixii aan meel ka bannaanna ku buuxsanaynin dhibaatana aan u haynin haddana samaynaya markaad aragto maxaad odhanaysa ya ciyaar buu uga danleeya soo saas maa waa ciyaar si marka aadan uga qaadanin haddii la yidhi uma baahna abuurka kamaalna uguma baahna daruurana uguma baahna halkaas ismoodsiis baa geli karoo hadda marka macabas iyo ciyaar ciyaar buu u abuuray ilan taasaa geli kartee wuxuu ka dambaysay marka laakinahu lam yakhluq ilkhalqa suda taa macnaheedu ma aha rabbi inuu khalqiga u abuuray sudan yacni sudaga waxaa la yidhaahdaa waa shayga in in macnaha waxa weeyaan xikmad la-aan layska sameeyo saas way macnaha amar iyo nahyi ayadoon la siinaynin oon maamul loogu talagashanayn oo cadaab iyo ciqaab iyo sawaab iyo ajir iyo midna laga rabin shayga haddii layska sameeyo sudan baa la dhaha waxaa loo isticmaalaa xoolaha in la foofiyo laiska sidaayo iyadoo wax raacaya jira sudan baa la yidhaha yacni hamalan xoolaha la foofinaya cid raacayo dhurwaaga ka celinayana ma jiro wax ilaashanaya ma leh ilaahay khalqigan marka uma abuurin bilaash iyo macno la-aan iyo xikmad la-aan uma abuurine wuxuu u abuuray xikmad xeel dheer baa abuuristiisa ku jirta meesha marka waxaynu ka fahanay kamaa aataa fi nasi buu inay naska qur-aanka iyo sunnada ayay saasi ku timid ilaahay khalqigiisa inuusan sudan u abuurin ayaxsabu alinsaanu an yutraka sudan bu alla yidhi subxana wa tacala insaankuma wuxuu u malaynayaa in laga tegayo sudan isaga oon la amraynin oon laga reebaynin oon lala xisaabtamaynin oo yacni waxa weeye xadhig uusan haynin saa in lagu daynayo miyuu mooday afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabatan waanakum ilayna laa turjacuun ma waxaad malaynaysaan inaan idiin abuurnay ciyaar ciyaar oo aan laydin soo celinin miya idinla tahay yani cabas sida carruurta yararka intay subaxdii baxaan subaxdii intay baxaan bay barqinkii oo dhan intay qoraxdu intay ka soo kululaanayso bay intaasoo guri dhisahayaan oo canduuro iyo xoole isu keenhayaan oo yani waxa weye rag iyo dumar isu guurinhayaan oo waxbay habaynayaan guryo iyo magaalo dhan markay taagaan oo intaasoo wax isku habeeyaan markii la gaadho xilligii duhurkii qoraxdu qabato meeshii bay kaga soo dhaqaaqahayaan somaali waa cabas baa la dhaha cabas somaali waa lahwi waa waxuun macnaha waxa weeye iska maaweelaan wey marka wax xikmad oo ku jirtoon ka ahayn uun ku daa ma jirto alla subxaana wa tacaala marka khalqigan saa uma abuurin macno la'aan iyo xikmad la'aanna ma aha cabasna ma aha wamaa khalaqna asamaaa waalarda wamaa baynahumaa baatilan naska uu sheekhu inoo sheegay midda iyadaa bal ilaahay subxana wa tacala khalqa oo dhan abuuristiisa xikmad buu abuuray xikmaddaa nafcigeedu yuu u noqonayaa marka ya ma allah buu u noqonaya mise khalqiguu u noqonaya khalqiguu u noqonaya saas way macana xikmadda abuurku uu ku salaysan yahay maslaxadeedu iyo manfacadeedu waa mid u laabanaysa khalqiga u noqonaysa laakiin khaaliqa u noqon mayso lianna khaaliqa waxba ugama baahno rabbi subxana wa tacala sidaas way macnaha laakinahu lam yakhluq muusan abuurin rabbi subxaana wa tacaala alkhalqa khalqiga muusan abuurin sudan bilaash iyo macno la'aan muusan u abuurin kamaa sida ataa yimid fi nasi qur'aanka iyo sunnada sida ku yimid ee fatbac raac alhudaa hanuunka raac hanuunka raaco macnaha waxa weeyaan walaa tattabic alhawa fayudilaka can sabiili illah hanuunka kitaabka iyo sunnada raac oo hawada iyo waxa macnaha waxa weye mutakalimiinta iyo falaasifada iyo warkay sheegayaan iskaga lexway macnaha rabbi subxaana wa tacaala markuu insigii jinniga ka hadlaya wuxu uhi wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun insiga iyo jinniga maanan u abuurin ilaa inay icaabudaan mooye ilaa inay icaabudaan mooye hadduu ilaahay sidaa u abuuray maxay cibaadadii ula imaan waayeen mufsiriinta salafku waxay leeyihiin ilaa liyacbuduuni waxaa laga wadaa yacni ilaahay wuxuu u abuuray liya'murahum waliyanhaahum waliyabtaliyahum inuu amro oo ka reebo oo yidhaahdo waxaana sameeya waxaana daaya kadibna markay isaga u laabtaan abaal ruux walba abaalkiisii uu mariyo marka ilaa liyacbuduuni bimacnaa liya'murahum waliyanhaahum waliyabtaliyahum siduu rabbi ku yidhi subxaana wa tacaala wamaa umiruu ila liyacbudu allaha waxaa loo abuuray in la amro ilaahay cibaadadiisa shirkigana laga reebo rusul loo soo diro intaa la soo gaadhsiiyo intaa waa la soo wada gaadhsiiyey soo ma abaalkeeduna aakharu u dambeeya saasuu rabbi subxana wa tacala ugu talagalay marka waa xikmad baaliqa oo xeel dheer wey macnaha afcaalunaa makhluuqat lilaahi laakinaha kasbun lana yalaahi meeshaa marka waxaynu ku garan waxaynu macnaha wax weye lagu radinaya qolyo ka mid a firaqda daallada firqooyinka lunsan oo waxay yidhaahdeen ilaahay subxaana wa tacaala afcaashiisa laguma tilmaami karo xikmad laguma tilmaami karo sharaa'icdiisana xikmad looma sheegi karayo wuu sameeyaa waxan wuu sameeyaa ama xikmad waxaa ka dhalan ay leeyihiin haddaan ilaahay xikmad u sugno inuu baahan yahay xikmaddaasna baahidiisii ay buuxinayso oo xikmaddii isaga ay maslaxa iyo dani ka soo gelayso leanna khalqigay uga qiyaas qaateen khalqigay uga qiyaas qaateenoo adiga markaad shayga samaynayso guri baad dhisaysaa matalan guriga aada dhisaysa xikmadda ku jirta maxay tahay ya inaad degto ama hee ama aada kiraysato ama aada iibsato inaad intifaacsato soo maha xikmadda ku jirta waa taa iyay u soo noqonaysaa manfacadeeda iyo maslaxadeedu adigay kuu noqonaysaa waxay yidhaahdeen marka haddaynu idhaahno ilaahay wuxuu samaynayo xikmad bay ku salaysan yihiin macnaheedu waxa weeyaan maslaxo uu u baahan yahay iyo manfaco uu u baahan yahay darteed buu u samaynaya saas daraaddeed baahi baa ka soo baxaysee aan dhahno ilaahay wuxuu samaynayo xikmadi kuma jirto xaggay ka khaldameen marka wuxuu khaladku ka galay xikmadda ahlusunna waljamaaca ay ilaahay afcaashiisa iyo ash- iyo sharaa'icdiisa u sugayaan xikmaddaa waxay leeyihiin maslaxadeeda iyo manfacadeedu khalqigay u noqonaysa soo ma ayaguna waxay u fahmeen maslax xikmad maslaxadeedu ay u noqonayso alle u noqonayso subxana wa tacaala halkaasay marka shubhadu ka gashay markaasay anfiyeen waataan soo marnay alfaadooda ay isticmaalaan inay ka mid tahay walaa yafcalu bilaqraad somayna soo maray walaa yafcalu bilaqraad wanagii soo sheegnay waxay ula jeedaan ilaahay falka uu samaynayo iyo afcaashiisu xikmad iyo haayo ma leh saasay ka wa marka waa waa nufaat lxikma la yidhaha nufaat lxikma yani jahmiyada iyo qolyo la socda weeyaan macnaha afcaalunaa afcaashanadu bay yidhahdeen makhluuqatun yuu sheekhu yidhi afcaalunaa afcaashanadi iyo falalka aan samaynayo makhluuqatun mid la abuuray weeye lilaahi ilaahay mid loo abuuray weye macnaha makhluuqatun mid la abuuray wey lilaahi allah xaalay u sugnaatay laakinahaa laguse noqoya afcaashii kasbun kasab wey oo lanaa annaga noo sugnaaday yaa laahii midka haafilkae wax moogow kal yani waxa weeyaan midka daahsan ee wax moogow ee yaa haafilwo midka wax moogow sidaa way arrintu buli macnaha ayib mas'aladan waa masalada la yidhahdo afcaalu lcibaad wuxuu yidhi afcaasheenna ilaahay baa abuuray kow innagana kasab bay noo tahay innagana kasab bay noo tahay meeshaas kutubta tawxiidka markii dib loogu noqdo iyo caqaa'idda kutubta ka hadasha mafhuum a waxaad ka fahmaysaa oo markaba kuusoo degdegaya inay waafaqsan tahay madhabkii ashcariyada oo isbaatu alkhalqi lilaah wa ihbaatu alkasbi lilkhaaliq waa mas'alo masalada caanka ku ah kasbu lashcari la yidhaha kasbu lashcari alaaatu ashyaa laa xaqiiqata laha baa la yidhaha wa minha kasbu lashcari ashaacirada meeshan caan ku ah waxoogaa marka malaha musطalaxoodii ashaacirada baa laga yaabaa meesha inaad ruuxu fahamkiisa usoo degdego laakiin sida shuraaxdu ay marayaan sheekh muctamiin iyo keyrkii ay marayaan yani way ka duwayaan oo kasabkan kii ashaacirada kama dhigayaan sidaa haddii la yidhahdana hadalku waa iska tooseya macnaha adiga almuhim waxa weeye kasful ashcariga dib baan ka sharxi doonaaye afcaasha addoommadu ay samaynayaan laba jiha ayaa ku tacalluqda jiho rabbi qudradiisa iyo iraadadiisii baa ku tacalluqda dhanka kalena addoonkii samaynayey qudradiisii iyo iraadadiisii baa ku tacalluqda halkaasaa marka lagu wareerayoo qolaba meel ku dhufteen waa mas'alada yacni aada loogu kala tegey oo taqriiban laba daraf iyo wasat baa loogu kala baxay labada daraf daraf wuxuu leeyahay waa nimanka la yidhaahdo jabriyada la yidhahdo jabriyada addoonku wuxuu samaynayo iraadana ma leh doonidna ma leh waxba isagu ma dooranin waxna ma doonin qudro iyo awoodna ma leh wuu qasban yahay bay dheheen tii ilaahay unbaa ku dul socota isagu wax khiyaarana kuma leh doonitaanna ma leh awood iyo tabarna kuma leh shaqana kuma leh waa sida usha aad qaadday eed ruux ku dhufatay oo kaleeto usha intaad qaadda haddaad ruux ku dhufato ushu awood ma leedahay doonid iyadoo ay doontay inay ruuxan ku dhacdo miyaa jira mise adiga unbaa isticmaalay adigaunbaa isticmaalay jibriyadu marka waxay leeyihiin addoonkan waa uun la isticmaalahayaaye wax awoodaba male macnaha waxay leeyihiin hadduu dhaaco la yimaado waa qasbanye hadduu shar la yimaado waa qasbanye si walba hadduu sameeyaba waa qasban yaho waa ushaa gacantaada ku jirtood meeshaad u wadaba kuu raacaysa marka qudro ilaahay iyo iraadadiisa unbaa meesha ka socota madhabkan waa madhabka loo yaqaano madhab aljabriya la yidhahdo waxaa laga keenay yani min aljabri baa laga keenay maxaa yeele waxay leeyihiin liana alcabda majbuurun addoonku waa qasban yahay bay leeyihin addoonku waa qasban yahay madhabkaasay mareen ayib qolo kalea dhanka kale ka soo jeesatay oo muctasilada ama nimanka qadariyada la yidhahdo waana muctasila asalkooda qadariya laakiin caan ku yihi waa nimanka yidhi addoonku ayaa arrintan la madax bannaan arrintan addoonkaa la madax bannaan doonidda iyo awoodda lagu samaynayo labadaba addoonkaa la madax bannaan ilaahayna shaqo kumale addoonku hadduu daaco la imaanayona waa la madax bannaanyah hadduu shar iyo macsiyo la imaanayona waa la madax bannaanyah ilaahay qudradiisii iyo awooddiisii iyo iraadadiisiina meeshan shaqo kuma labidhe maxaa soo baxay marka addoommadu inay iyagu afcaashooda abuuraan soo ma oy khaaliq yihiin soo ma wixii afcaashooda ah maadaama aan looga sarraynin awood kaloo ka korraysa jirin doonid kaloo ka korraysa ayna jirin oo tood u raacsan tahay maadaama aynan jirin waxay noqonayaan sidii khaaliqiin oo kaleeto ayagaa afcaashooda abuura oo khaaliqa bay dheheen kuwaana waa kuwe waa qadariya waa kuwa nebigu ku sheegay sal alay slam inay yihiin majuusu haadihi alumma ummaddan majuustoodii weyaan buu nebi uri sal lay slm maxaa yeeley majuustu waxay sugaan laba ilaah soo maha majuustu waa qolada laba ilaah suga kownkani laba ilaah buu leeyahay bay dheh aldulma waalnuur mugdiga iyo iftiinka ayaa abuuray kownkani ka soo jeeda oo makhluuqu ka soo jeeda qadariyaduna maxay yidhaahdeen kownkan laba khaaliq buu leeyahayoo khaaliqna waa addoommada khaaliqa kalena waa khaaliqa la yaqaano soomaali addoommadu wixii ficilkooda ayagaa khaaliqoo loogama sarreeyo allana wixii ficilkiisa iyo afcaashiisa isagaa la madax bannaanoo khaaliq wey saas daraaddeed baa rasuulku wuxuu yihi majuusu hadihi alumma liannahum ahbatuu khaaliqayni lilkown laba khaaliq bay kownka u sugeen saas way macana qoladana waa muctasilada ama qadariyada ayib madhabka wasadka ah ee dhexdhexaadka waa madhab ahlusunna waljamaca leanna waxa weeye fii jamiici almasaa'il oo laysku khilaafsan yahay hum lwasat wakadalika jacalnaakum ummatan wasata madaahibta firaqa ayay wasat yihiin sida adyaantaba ay diinta islaamku wasat u tahay fakadalika madhabu ahlisunna waljamaca huwa alwasat fi lmadaahibi walfiraq isagaa dhexdhexaad halkaa markay midi istaagto midina halkaa istaagto madhabka kitaabka iyo sunnadu ay kutuseen ahlusunna waljamacana ay mareen waa dhexdoodu yaallaa saas way macana muxuu yahay madhabkaasi marka madhabkaasi waxa weeye waa midka sheekhu sheegayo afcaaluna makhluuqatun lilaahi laakinaha kasbun lana yaa laahi intaasuu ku gutay iyo abyaadda ka dambaysa oo iyadana iskusii faahfaahinay afcaashu dhinaca addoonka marka la fiiriyo addoonka ficilka samaynaya yaa abuuray allah baa abuuray iraadada uu ku samaynayana yaa abuuray allah baa abuuray awoodda iyo qudrada uu ku samaynayana yaa abuuray allah baa abuuray intii wax lagu samaynayaba hadduu alla abuuray wixii ka dhashanayso isagu ma abuuray bikulli basaata masaladu saasay ba u fududahay tada ka xasilaysa ee daatada ka dhalanaysana alla abuuray haddii uu qudrada iyo awoodda isagu abuuray awooddii wixii ka dhashayna isagaa abuuray haddii uu rabbi subxaana wa tacaala abuuray doonitaanka addoonku uu shayga doonayo isagu abuuray dooniddii wixii ka dhashay oo shaygii la doonahayeyna isagaa abuuray saas macanaa marka rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu addoonka ficilkiisa waxaa looga tiirinayaa kow isagaa addoonka abuuray marka labaad awoodduu ku samaynaya isagaa abuuray marka saddexaad dooniddiisana isagaa abuuray intaasi hadalkama yaal intaa hadduu abuuray wixii ka dhashay ee musababka ahaana sababkii maadaama uu abuuray musababkana isaga abuuray rabbi subxana wa tacala dhankaa ilahay baa subxana wa tacaala leh dhanka kale waxa weeyaan makhluuqa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siiyey doo iraaduu siiyey iraade iraade iyo doonid isagu abuuray ayuu siiyey qudro iyo awooduu isagu abuurayna wuu siiyey kadibna wuxuu ku yidhi isticmaal isticmaal buu ku yidhi addoonkii markii awooddiina la siiyey dooniddiina la siiyey jidhkiisiina loo abuuray baa waxaa la yidhi wakaasi marka isticmaal isagii baa marka khiyaarkiisa ama khayrka ku dooranaya ama sharka ku diidaya soo ma hadduu khayr doortayna iraadadiisi iyo doonidiisu ku doortay qudradii ilaahay siiyey buu ku sameeyey hadduu shar doortana sidoo kaleeta weeye dooniddana isagaa iska leh ilaahay haba abuure laakiin isagaa doolidiisa ku doonanaya isaga ayaa awooddiisa ku samaynaya wax qasbahayood arkaysana ma jiro soo ma saas daraaddeed baa waxaad kala garanaya addoonku markuu qasban yahay iyo markuusan qasbanayn soo ma haddii maalan inta lagu qabto oo adigoo dhan sidii maalan ee dhagaxoo kale inta nin kaa xoog badan intuu ku qabto saa kuu qabto oo ilmo yar uu sidii dhagax ahaan kuugu dhufto ma iraadadaadi iyo ficilkaagaad ku samaysay ya haddiise adigu intaad u tagto ilmihii yaraa aada madaxa kaga fadhiisato labada arrimood ma kala duwan yihin ya waa kala duwan yihin ninka maalan naxsan ee intuu naxay isku naxay gacantii iska gergariirtay ee gacantii saada ku hayso gacantii baa socotaa wuu celin laaya iyo ninka kas isagu gacantiisa u dhaqdhaqaajinaya markuu doonana joojinaya soo laba ficil ma kala ah midna iraadadiisuu ku xasilayaa midna iraadadiisa kuma xasilaya sooma waa shay iska muuqda wey marka khalqigu way leeyihiin iraadana way leeyihiin doonidna way leeyihiin qudrana waa leeyihiin mashiicana waa leeyihiin middaa weeye midda ay ka dhalanayso wixii xumaanay ku kacaanna in loo ciqaabo wixii wanaagay sameeyaanna in allagu loogu abaalgudo wakadalika mucaamalaadkooda adduunyada dhex maraysana waa sidaa mucaamalaadkooda adduunyada xataa shareecadu mucaamalaadka iyaga ay la mucaamaloonayso waxaa la yidhi rufica alqalamu can halaa saddex qalinka waa laga kor qaaday baa layidhi ilmaha yarka ah ilaa uu ka qaangaaro ayib midka majnuunka ah ilaa uu ka miyirsado iyo ka saddexaad keeba wa can innaa'imi xataa yastayqid ruuxu markuu hurdo hadduu intuu qarwo naagtiisa furo naagtii ma furmaysa sharcan ya ma furmayso li muxuu u furmi weyday lianna iraadadiisa iyo doonitiisa muusan ku samayn soo saas maa saas daraaddeed addoonku wuxuusan iraadadiisa ku samayninoo isaga lagu sameeyey isaga looma tiriyo ee ciddii ku samaysay baa loo tiriya waxaa la yidhaahdaa waa mukrah rabbi qur-aanka wuxuu ku yihi wanuqallibu wanuqallibuhum daata alyamiini wa daata ashimaal lama dhihin yataqallabuun kuwii godka ku jiray annagaa rogrogayna barbi subxana wa tacala ayagaa rogrog mahayo lama dhihin limaada lianna way hurdaan waana la rogrogayaa kolba dhinac baa loo rogayaa hadday iyaga khiyaarkood iyo iraadadooda ku samayn lahayen maxaa la dhihi lahaa waxaa la dhihi lahaa yataqallabuun ayagaa godgadoomaya kol dhinac isi rogay soo saas ma marka shay caadiya way bini aadamkii isagaa dooranaya kii salaada ka tegay isagaa ka tegay iraadatiisu kaga tegay maanta haddaad damacdo inaad masaajidkaa dhex fadhido ilaa cishaa intii laga gaadho doonno doonto awoodeedina aad leedahay ood fuliso soo adigu doonidaada madan ku samayn hadda dersiga marka laga baxa dukaankaagii baad aadi ya waxaad leedahay dooni tay ah iyo qudrod tay aan dukaanka ku tagon ku gadanaya soo saas ma mid qur-aan buu iska akrisani iraado iyo doonitiisa wa mid waba kaayo qaadbaba cunahayaayo cibaadoba lama imaanayo sooma iraado iyo doonitiisa wa marka khalqigii waa ka muuqataa oo khalqiga laftiisaan garowsanaynin hadda haddii la yidhaahdo yacni waxa weeyaan waan qasbanahay xataa qoladan murji'ada waxyaalaha waxaan leeay jabriyada waxyaalaha dhuunta u galay waxaa ka mid a haddaad dhahdaan addoonku waa qasban yahay markii laydin dulmiyo addoonku waa qasban yahay dulqaato ya addoonku waa qasban yahay waa qasban yahay soo ma sidii yacni waxa weeye baal inta hawada lagu xidhay kolba dabayshu dhinac u wada ama ushaa la qaadee lagugu dhuftay oo kaleeto sidaasoo kale haddaad ka dhigteen waan imaanayaa xoolahaagii baan dhacaya xaaskii baa lagaa qaadanaya adigana ul baa lagaala dalay waa lagu garaacaya markaad hadashana waxaa lagu leeyahay waan qasbanahay ma soconaysaa ya ma sabraya ninkii mise ma sabrayo ma garawsanaya waan qasbanahay ma garawsanayo saas maana war ma qasbanide waad u qasaday ukasbaadna iigu samaysay soo dhihi maayo waa qas ukastaas uu u sameeyey addoonka qasadkiisii waay iraadadiisii waay qudruu ku samaynaya soo maarag marka addoonkii shaygan wuu ku leeyahy lugwuu ku leeyahy qudro iyo awood uu leeyahay ilaahay abuurayna wuu ku samaynaya ilaahay marka loo tiirinayo addoonkana isagaa abuuray qudradana isagaa abuuray iraadadana isagaa abuuray soo ma addoonka marka loo tiirinayana qudradii iyo awooddii iyo daatadii ilaahay abuuray buu isticmaalay markaasuu u isticmaalay siduu isagu rabay soo ma aragti marka alla marka loo tiiriyana waa xaqiiqa addoonka marka loo tiiriyana waa xaqiiqa laakiin iraadada iyo doonidda addoommadu ta ilaahay bay hoos imaanaysa maxaa yeele soo ilaahay ma abuurin ilaahay baa siiyey hadduusan alla doonina maba dooni karaan oo imisaad adigu intaad shay u qasaday shaygii adigoo oon waxba ka gaadhin aad ka noqotay soo ma hadda waxa laga yaabaa inaad dhaqaaqdo ood tagto ood u qasado inaad aaddo suuqa aaddo oo markaad jidka gaadho aad iska soo majiirto ood soo noqoto soo maart iraadadaadii maxaa jabiyey tii ilaahay baa jabisay soo sood maart a marka wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah wey ahlusunna waljamaaca marka addoommada waxay u sugayaan iraado iyo qudro afcaashoodana ayagaa sameeyey bay leeyihiin oo iraadadaa iyo qudradaasay ku sameeyeen haddana iraadadoodu iyo qudradoodu waxay raacsan tahay ilaahay mashii'adiisii hoosta alla subxana wa tacala oo allah tiisay raacsantah marka qoladan jabriyiinta ana way ka leexdeen madhabkoodii qadariyadana way ka leexdeen madhab dhexdhexaaday sidaa marka ku mareen ahlusunna waljamaca sidaas way macnaha ayib marka meesha uu ina leeyahay laakinaha kasbun lana yaa laahi meesha iyadaa macnaha wuxuu ka wadaa kasbun jabriyiinta ana way ka leexdeen madhabkoodii qadariyadana way ka leexdeen madhab dhexdhexaaday sidaa marka ku mareen ahlusunna waljamaca sidaas way macnaha ayib marka meesha uu ina leeyahay laakinaha kasbun lana yaa laahi meesha iyadaa macnaha wuxuu ka wadaa kasbun lanaa afcaashan ilaahay baa abuuray laakiin inagaa kasbannay saas way macnaha innagaa kasbannayoo ilaahay qudraduu ina siiyey iraadaduu inoo abuuray daataduu abuuray ee mafcuulkiisa ahaa baynu isticmaalnay oynu ku kasbannay kasbashadaa innagu aynu kasbannay baana waxaa ka dhalanaya hawaabka layna siinayo hadduu kasabku fiican yahay iyo ciqaabta layna marinayo hadduu kasabku xun yahay taasay ka dhalanaysaa macnaha saas ayib waxaa la yidhahdaa in acraabiyaa la weydiiyo waxaa la yidhi bima carafta rabbaka buul yaa la yidhi rabbigaa maxaad ku garatay markaasaa wuxuu yidhi binaqdi alcazaa'imi wa sarfi alhimam buul waxyaalaha go-aanka lagu gaadho oo in la fuliyo la rabo yuu ilaahay jebiyaa meeshii loo qastayna addoonka wuu ka leexiyaa awood iga sarraysa inay maamulayso taasaan ku gartay buul somaa macnaheedu waxa weeyaan shay baad go-aan ku gaadhaysaa go-aan haddaad gaadho awooddiisiina leedahay soo inaad fuliso ma ahayn haddana maca daalikaad kuu fuli maayo marar fara badan maxaa casiimadaadii jebiyey waxaa jebiya awood kaa korraysaa macnaha jirta soo ma mar baad shay baad u qastaysaa waad aadaysaa qasadkaagii baaba la leexinaya dhinac kalea loo leexinaya shay kalea loo leexinaya maxaad qasadkaagii hore ugu socon weyday maxaa leexiyey qasadkaagii iyo niyadaadii iyo hamigaagii maxaa duway awood kaa sarraysaa ku maamulaysa rabbigay taasaan ku gartay buuhi binaqdi alcazaa'imi wa sarfi alhiman buuri saasaan rabbi ku aqaanaa buuhi subxana wa tacala aan ku gartay ayib afcaalunaa afcaashanadu makhluuqatun mid la abuuray weeye lilaahi ilaahay xaalay u sugnaatay laakinahaa laguse noqoya afcaashii kasbun kasab weeye oo lanaa annaga noo sugnaaday yaa laahi midka macnaha haafilka ee wax moogow yacni innagana kasab baynoo tahayo macnaheedu waxa weeyaan waa laynagu abaalmarinaya xataa macsiyaba ha ahaato rabbi subxaana wa tacala iraadadiisa kama hoos baxsana iyo mashii'adiisa macnaha oo addoonkana waa loo tiiriyaa marna rabbi baa loo tiiriya subxana wa tacala walow shaaa allahu maqtatala aladiina min bacdihim hadduu alla dooni lahaa inaysan islaynin mayna islaayeen bu rabbi subxana wa tacala mashii'ada ilaahay baa ku dureersatay inay islaayaan mashii'ada ilaahay markay ku dureersato cilmigiisu ku dureersaday uu qoro looxul maxfuudka ku qoray horay uu u ogaaday ayaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu qadaray oo doonay inay dhacdo inay islaayaan markaasay iyagii ku tillaabsadeen iyagiibaa marka maqtataluu iqtitaalka ayagaa loo idaafaynay iyagaa islaayey laakiin goormay islaayeen bacda mashii'at illah ilaahay doonidiisa kadib ayay islaayeen wy macnaha ayib walow shaaa rabbuka maa facaluuhu buu rabbi subxana wa tacala hadduu alla doono inaynan falin mayna faleen soo ma doonidda ilaahay baa horraysay markuu rabbi doonay unbuu ficilku dhacaya saas weeyaan waa ka rabbi subxana wa tacala qur-aanka ku yidhi wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ay wa camalakum allah subxaana wa tacaala isagaa idin abuuray idinka iyo camalkiinnaba waxaad samaynaysaan iyo idinkaba allah idin abuuray subxaana wa tacaala waxaa kaloo i soo gelaysaa afcaasha addoommadu ay soo gelayaan allahu khaaliqu kulli shayin alla subxaana wa tacaala wax walba midka abuuray wey cumuumkaa maxaa soo gelaya afcaalulcibaad baa soo gelaya afcaalulcibaad ayaa soo gelayay masaladu marka waxa weye nusuustaas le ama mu- dadka yani waxa weye addoommada ayagana ficilka waa loo aaneeyo qur-aankiiyo sunnadu way u tiiriyaan min xaysu alkasbi iyo ficil ahaan baa loogu tiiriyay iyaga oo rabbi subxana wa tacala waa ka yidhi ina aladiina aamanuu wa camiluu asaalixaat iimaankii iyagaa loo aaneeyey camalu asaalixaatna iyagaa loo isnaadiyoo loo tiiriyey lahaa maa kasabat wa calayha maktasabat baa leedahay waxay shaqayso iyo waxay shaq- waxay shaqaysana iyadaa leh waxay shaqaysatana waa korkeeda soo mare iyadaa loo tiirinaya naftiibaa loo tiirinaya marka addoonka ficil ahaan iyo kasab ahaan baa loogu tiirinaya rabbi ahaan rabbina waxaa loogu tiirinayaa khalqi ahaan iyo mashiic ahaan iyo iraada ahaan baa rabbi loogu tiirinaya subxana wa tacaala marka waxa weye waa laba jiho kala gedisan sidaas way macnaha masaladu marka afcaaluna makhluuqatun lilahi lakinaha kasbun lana ya laahi fakulu ma yafcaluhu kii unbuu sii faahfaahinaya wuxu yihi marka fakulu maa shay kasta oo yafcaluhu ay falayaan alcibaadu addoommadu ay falayaan oo min daacatin daaca ah aw amase diddiha ama daacada lidkeeda ah oo macsiya ah markaas muraadun weeye kulligaasi mid la doonay weeye lirabbinaa rabbigana loo doonay min hayri madiraarin qasbid la'aan oo minhu isaga ka ahaaday lanaa annaga una qasbay ee fafham fahan walaa tumaari hana doodin buu ku yidhi wax kastoo marka addoommadu ay samaynayaan haddii la yidhi ficilka addoommada ilaahay baa abuuray wax kastoy samaynayaan oo daaco iyo lidkeedahoo macsiyadii ah soo ilaahay iraadadiisa kuma dhacayo muraadun wuxuu ka wadaa ay waaqicun biiraadati illah wey ilaahay iraadadiisuu ku dhacaya wax kasta ayib iraadadaasi marka waa tee ma iraada kowniya mise waa iraada sharciya ya kowniya saas saasay u camimantaha miya mise tafsiil baa ku jira tafsiil baa ku jira muxuu yahay tafsiil ku jira meeshan meeshan beytka hoos ugu soo dega muxuu sheegay min daacatin aw diddiha sooma soo dheh ayib daacadu waa iraadatun kowniyatun sharciya didkeedoo macsiyaduna waa iraadatun kowniyatun faqad laa sharciya soomaali waana soo kala sheegnay iraada kowniya iyo iraada sharciya iraada kowniya waxay ku kala gedsan yihin iraada kowniya waxaan nidhi wax ka hoos bixi kara ma jiro khalqigoo dhan baa hoosgelaya midka labaad weeyaane iraada kowniya kama laasimayso inuu ilaahay jecel yahay kama laasimayso amaa iraada sharciya marka la yidhaahdo waxaa ka laasimaysa may- midda hore intaana ka bixin waxaa kaloo ka laasimaysa midda hore iraada kowniya haddii la yidhahdo waxaa ka laasimaysa shayga inuu dhaco maxaa yeele iraadada kowniga ma baaqan karto waxaan ilaahay hadduu kownan doono oo qadaran uu doono ma baaqan karo shaygaas laakiin iraadada sharciga ah waxay kaga gedisan tahay horta shay ilaahay jecel yahay unbay noqotaa daacaadka iyo khayraadka iyo wax ilaahay necab yahay iraada sharciya ma noqoto waa marka labaade iraadada sharciga ah way baaqan kartaa masalan yani haddii aan dhahno masalan abu bakr iimaankiisii oo kaleeto ay ku miaaleen iimaanu abi bakrin ma iraada kowniya mise waa sharciya mise labadu way gelaya labaduba way gelaya leanna ilaahayna waa jecel yahay waana shay dhacay soo ma marka waa iraadatun kowniyatun sharciya ayib kufru abilahabna ma kowniya mise waa sharciya kowniyatun waay limaada lianna ilaahay subxaana wa tacaala wuu doonay laakiin ma jecla soo ma ayib waxaa ku yimid iimaanu abi lahab iimaanu abi lahab muxuu yahay ya maba jiraa iimaanu abilahab waa iraadatun sharciyatun laa kowniya iraadatun sharciyatun laa kowniya ilaahay sharcan soo ma doonin abulahab rumee ma dhihin soo ma jecla inuu rumeeyo soo ma jeclayn ha waa shay uu jecel yahay saas daraaddeed waa iraadatun sharciyatun lianna allaha tabaaraka wa tacala yuxibuhaa sooma laakiin kowniye miyaa maya kowniye ma aha maxaa yeele wayba baaqatayba soo ma hadday kowniye tahay abulahab wuu rumayn lahaa marka saas waaye yacni waxa weeye iraada kowniya sharciya labaduba meel bay wada gelayaan iraada kowniya marbay goonideeda noqonaysa iraada sharciyana marbay goonideeda noqonaysa marna way isu wada imaanaysa shayga haddii ilaahay jecel yahay uu dhacayna ilaahayna jecel yahay shay dhacayna uu yahay waxaa isku kulmaya labadii iraado iraada kowniya iraada sharciya hadduu yahay shay ilaahay jecel yahay oon dhicinna iraadadii kowniga ahayd baa khaas la-ah soo ma waxaan dhihi lahaa iraadadii sharcigaa gooni la-ah hadduu yahay mid ko mid ilaahay neceb yahay oo dhacayna midii kowniyadaa khaas la-ah saas way macanaha ayib marka muraaduntaa wuxuu ka wadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa doonay laakiin tafsiilkaas hadda aan gelinay ayaa gelaya macnaha ayib waxaa marka soo baxaya in la yidhaahdo rabbi subxaana wa tacaala sharka markaynu idhaahno iraadada kowniga ah rabbi subxaana wa tacaala sharka iyo macaasidu soo iraadadiisa ma hoosgelayaan ya a saas maana iraadadiisa kama hoos baxsano sharka iyo macaasida ilaana waa makhluuq sooma iraadada kowniga ah makhluuq ka hoos baxaya ma jiro sideedaba iraadada kowniga waa la wada hoosgelaya sidaas daraaddeed rabbi tabaaraka wa tacaala araada almacaasi washuruura kownan waqadaran baa la leeyahy lianna hadduusan dooni lahayn ma dhacdeen waxaase su-aal imaanaysa muxuu u doonay rabbi subxaana wa tacala waa inagii hadda soo sheegnay shay kasta uu samaynayo rabbi xikmad baa ku jirta soo maha wuxuu u doonay walow laftiisu yuusan maslaxaba ahaanin laakiin maslaxa ka dhalanaysaoo maslaxada ka dhalanaysaa ka weyn shayga marna isaga naf ahaantiisaa loo qastaa soo ma marna isagaa loo qastaa laakiin waxaa loogu qastayaa isagu waa dhib laakiin maslaxo ka dhalanaysaa loogu qastaya lilahi almathalu laclaa laakiin mihaal waxay ku bixiyaan oo ku tusaaleeyaan masalan ilmahaaga yarkaa markii ama adiguba intaad xanuunku qabto aad daawo raadiso oo aad quusato soo sabirto oo lagu yidhaahdo dab baa daawo u ah cudurkaaga soo isgubi mayse ya ma isgubaysaa mise isgubi mayse waad isgubaysaa soo maha ayib isgubidda lafteedu waa dhib soo maha waa dhib maxaad dhibka u samaynaysaa marka ya maslaxo kalead ku raadinaysaa soo ma dabkii waa la fasaxay isaga oo dhib ah limaada liannahu yataratab calayhi masaalix saa markii la yidhaahdo waa maslaxa marka soo ma leanna maslaxadiisaa ka badan laga raadinayo dhibka uu liday soo saas maa rabbi subxaana wa tacaala marka ibliis buu abuuray kaba soo qaad ibliissoo ra'su shari ma ah ilaahay abuuristuu ibliis abuuray xikmad bay ku salaysantahay xikmadday ku salaysantahay maxay ta xikmadday ku salaysantahay ibliis abuuristiisa dhibka ka dhashay iyo khayrka ka dhashay khayrka ka dhashay baa ka badan sidaas daraaddeed baa rabbi subxaana wa tacaala shar maxdi ah looma aaneeyo loomana tiiriyo nabiga xadiiskiisa waxaa ku sugan inuu yidhi waasharu laysa ilayka wadaadada qaarkood waxay dhahen waxaa laga wadaa sharka ilaahay looma idaafeeyo wa annaa laa nadri asharun uriida bihi man fi lardi am araada bihim rabbuhum rashada uriida looma idaafeeyo yidhahdeen saa lagama wado saa lagama wadee afcaasha ilaahay sharkumaba jiraba sharku wuxuu ka yimaadaa mafcuulaadka wa farqun bayna almafcuul wa bayna alficli soo ma ilaahay abuuristiisu waa ficil shayga ka dhashayna waa waa makhluuq makhluuquu sharku ka yimaadaa laakiin rabbi ficilkiisu isagu sharka maba yimaado makhluuqaadka qaarkooda uu abuuray sharka ka imaanayana maslaxada iyo manfacada ku jirtaa ka weyn soo ma makhluuqaadkan aad arkaysaana dhibka badan masaalixda ku jirtaa ka badan jiritaankooda laakiin bini aadan baynu nahayo wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan wax yar baynu dareemi karna wax yar baynu dareemi karna saas way macnaha marka yani maalan waxaa ka mid a haddaynu wax ka taabanoo kaleeto ibliis abuuristiisa maalan tusaalaanu soo qaadanay waxaa ka mida maalan dadku inay mu'miniin iyo gaalo u kala baxaan so isaga sabab ma ah isagaa sabab lamama kala baxeenba daaca iyo macsiyana lama kala garteenba yaa jannada gelaya yaase naarta gelaya addoommadu ma kala baxeen lamana kala mirmeen soo ma lama heleen dhulka korkiisa lama heleen dad ilaahay diintiisa faafinteeda janno ku hela oo alamru bilmacruuf wannahyi can almunkar isu taaga mujaahidiin jihaado oo shahaado qaata lama heleen soo ma ilaa wixii oo dhan isku wada mid bay loo dhinac baa laysu raacay somaali marka rabbi subxaanahu wa tacaala masaalixda ka dhashay jannada oo kale maalan rabbi wuxuu qadaray inuu buuxin doono naartana wuxuu qadaray inuu buuxin doono labadooda mid walba dadkii mudnaan lahaa waxay ku imaanayaan ibliis ninkan dhaqankiisaa kala saaraya oo lagu kala soocmaya somaali marka inta maslaxee ka dhalanaysa innaga aynaan miisaami karaynin ma yara aad bay badan yahi saas daraaddeed rabbi subxaanahu wa tacaala yacni sharka iyo khayrkuba iraadadiisay hoos galaan laakiin ficilkiisa shar kuma jiro mafcuulaadkiisay shar ka yimaadaan sharkaana waxaa ka soo horjeeda masaalix iyo manaafic fara badan iyo khayr badana baa dhanka kale ka soo jeeda macana sidaas way macna masaladu fa kullu maa shay kasta oo yafcaluhu uu falaya marka alcibaadu addoommadu ay falayaani oo min taacatin daaca ah aw amase diddihaa ama daacada lidkeeda ah oo macsiyadii ah muraadun mid la doonay wey muraadun mid la doonay wey lirabbina rabbigana xaalay u sugnaaday muraadkaas yacni waxa weye rabbi baa doonay buu ka wada min hayri madiraarin qasbid la'aan oo minhu isaga xaggiisa ka ahaatay lanaa annaga uuna qasbo hadalkaas yacni mufasiriintu waxay laba macnay ku fasirayaan qolyahan shuraaxda ah qole waxay leeyihiin min hayri madiraarin baahi la'aanteed oo minhu isaga xaggiisa ka ahaatay lanaa annaga uu noo baahan yahay sidaasi waa macna horan soo marnay sooma sheekh ibnu cuthaymiin caleh raxmatullah lakin wuxuu leeyahay min hayri madiraarin min hayri an yudiranaa ilaa maa nafcaluhu isagoo nagu qasbin laba macnay kala yeelanaysaa sooma markii la yidhaahdo min hayri madiraarin qasbid la'aan uusan nagu qasbaynin qoladee buu radinaya jabriyadii buu radinaya saas macnaha min hayri madiraarin qasbid la'aanteed oo minhu isaga xaggiisa ka ahaatay lana annaga uuna qasbayo ayadoo qasbid aynan jirin yuu alla doonay soo ma daacadii wuu doonay laakiin miyuu nagu qasbay maya naguma qasbay macsiyadii wuu yacni sharkii macsiyadii iraadadiisu hoosgelaya laakiin miyuu kugu qasbay maya kuguma qasbin min hayri madiraarin macnahaasay wadata marka oo jibriyada ayuu ku radinayaa yacni qasab ma jiro allaa doonay mana qasbanis iraadadaadaas ku samaynaysa way macnaha ayib min hayri madiraarin qasbid la'aanteed oo minhu alla xaggiisa ka hadlay lanaa annaga uuna qasbo ee fafham arrinkaa faham buu ku yidhi walaa tumaari hana doodin buui dooda badan iska daayay sidaa wax u faham buu yihi macnaha ayib marka yani faman yani faman yuriid illahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislam iyo wallahu yuriidu an yatuuba calaykum iyo yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra iyo iraadaadka qur-aanka ku soo arooray yani waxa weye sidaas ayay macnaha wax weye u qaybsamaysaa oo macaanidaasay kala qaadanaysaa macnaha ayib wajaaza lilmawla yucadibu alwaraa min gayri ma danbin walaa jurmin jara wuxuu yidhi wajaaza waxaa bannaan lilmawlaa allaha addoommada iskale waxaa u bannaan yucadibu an yucadiba inuu cadaabaa u bannaan alwaraa khalqiga inuu cadaabo min hayri maa dembin dembi la'aan iyo walaa jurmin jariimo la'aanteed dembigaa iyo jariimadaasoo jaraa dureeray dembi iyo jariimo dhacday iyadoo ayna jirin yuu ilaahay waxaa u bannaan buu yidhi addoommada inuu cadaabo fa kullu maa shay kasta oo minhu alle xaggiisa ka ahaaday tacaala kor ahaaye yajmulu wuu quruxsan yahay buuhi maxaa yeelay liannahu isagu can ficlihi liannahu isaga can ficlihi ficilkiisa xaggiisa laa yus'alu lama weydiiyo rabbi subxana wa tacaala meeshaas wuxuu ka hadlayaa mas'alo lagu haysto wuxuu leeyahay alle waxaa u bannaan khalqiga inuu cadaabo iyagoon dembiba gelinba wuxuu heli karaa inuu addoommadiisa cadaabo iyagoon dembi gelin cadaaladdiisuna yacni way keeni kartaa saasuu leehay hadalkaasi waa hadal baatil ah wey hadalkaas waa hadal baatil ah siduu sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay beydkan iyo beydka ka dambeeya uu ku tacliiliyey labaduba daciif weeye dhihi mayna waa baatil buuri maxaa yeelay liannahu mukhaalifun lilnasi asariix fii kitaab illahi tacala buuri maxaa yeelay wuxuu ka hor imaanayaa naska cad oo qur-aanka ku soo arooray buu kasoo horima- ka hor imaanaya oo muxuu yahay naskaasi naskaasi wuxuu sheegayaa rabbi addoommada sababtii lagu cadaabi lahaa ayagoon la imaanin hadduu cadaabo inuu dulmi yahay qur-aankaa sheegaya rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidulmin waahluha muslixuun rabbi subxaana wa tacaala muusan ahaanin degmooyinka mid halaagaya dulmina ku halaagaya iyagoo dadkoodu degmooyinka dadka degani ay yihiin kuwo wax hagaajinaya markay dadka degmada degani wax saxayaan oo wax hagaajinayaan rabbi ma halaagayo dulmi ku halaagi maayo aayadda maxaa ka muuqda marka hadduu sidaa iyagoo samaynayo oo dadaalayo oo ismuslixiin uu halaago soo dulmi ma ah saas wey. hadduu cadaabo iyagoo sababtii cadaabka aan la imaanin hadduu iska cadaabo dulmi buu ilahay ka dhigay subxana wa tacala waxaa ka mida maalan waman yacmal min alsaalixaati wa huwa mu'minun falaa yakhaafu dulman walaa hadma yacni ruuxii camal saalixa la yimaada sameeya acmaasha saalixa isagoo mu'mina ka baqi maayo dulmi kana baqi maayo hadman hadmigu waa in wax laga dhimo wuxuu la yimid in wax laga dhimo wuxuusan la imaanin la dul saaro labadaa midna ka baqi maayo marka addoonkiioo camal saalixa iyo iimaan la yimid haddii layska cadaabo ilaahay wuxuu ka dhigay inay tahay dulmi inay tahay soo ma sidoo kaleeta rabbi wuxuu yihi man camila saalixan falinafsihi waman asaa'a facalayha wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid ruuxii camal saalixa sameeya naftiisaa iska leh ruuxii xumaan la yimaadana naftiisa korkeeda un wey xumaantaas rabbigaanna mid addoommadiisa dulmiya ma ah nusuustaasi kulli maxay sugaysa rasuulkeenuna wuxu uhi sal lla alay wasalam xadiidulqudsigii xadiisqudsigii rabbi wuxuu yidhi yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsii naftayda dulmi waan ka xarimay buu rabbi yidhi subxana wa tacala hadalkaasi marka hadal saxa ma aha hadalkan sheekhu meesha ku qoray oo rabbi addoommada hadduu kii mutiica ahaa iyo kii caasiga ahaa khalqiga kulli hadduu wada cadaabo dulmi ma aha hadalkaasi hadal saxa ma aha baciidun can isawaab wa saxda aad buu uga durugsan yahay bal waxa weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala isaga ayaa inoo sheegay addoonkiisoon cadaab mudanin haddii la cadaabo inay dulmi tahay saas way macnaa sax kii cadaabka mutay oo sababtii lagu cadaabi lahaa la yimid rabbi hadduu cadaabo waa cadaalad laakiin mid la yimid sababtii lagu jannayn lahaa sabab lagu cadaabana aan la imaanin abaalkiisa in laga dhigo cadaab laga dhigo ya waa dulmi rabbina subxaana wa tacaala dulmiga wuxuu ka yahay waa yani taqadasa watanazaha can dulmi tabaaraka wa tacala saas way macnaha yani maalan adiga lilahi almathalu laclaa laakiin haddaad tidhaahdo waxaas iyo waxaas carruurtaada ku tidhahdo waxaas iyo waxaas ruuxii soo sameeyey wuxuu leeyahay abaalgud buu leeyahay waxaas iyo waxaas ruuxii aan ku arkana ul baan kala daalay waa garaacaya waa la dadaalay waa la orday kii soo dadaalay oo soo dhibaatooday oo waxaad rabtay eed jeclayd soo qabtay haddaad ul kala daashay ka war dulmi ma tahay mise maah dulmi waay hadday taasi khalqigii daciifka ahaa agtiisa iyo miisaankiisa dulmi ku tahay khaaliqii caadilkaa ka warran marka saas waay waxaan suuroobi karin waaba fardiyaadba fardiyaad waa kaba soo qaabmay horta masaladu mas'alo dhacaysa maba ahaba laakiin waaba kaba soo wuxuu ku cileeyey laba sababood buu ku cileeyey laba arrimood buu ku cileeyey arrinta koobaadi waxa weeye fakullu maa minhu tacaala yajmulu wax kastoo alla sameeyaay waa quruxsan yahay qaacidadaasi musalla ma tahay wax kastoo alla sameeyaay waa quruxsan yahay waa musallam laakiin hal qeyd baa lagu xidhaya maa lam yakun naqsan waay fardi baa ilaan meeshan socdee fardi haddaad adiga ka dhigto ilaahay inuu naqsi samaynayo naqsigiina kamaal kuula muuqdo waxaan dhahaynaa maya laakiin qaacidadu asal ahaanteeda sax bay u tahay wax kastoo alla samaynayaay waa jamiil saas macana laakiin ruuxii soo ateecay ee amarkiisa qaatay inuu cadaabaay ma jamiil baa maya mar haddayna jamiilhan ilahay maba samaynayo subxana watacala saas wey macana saas daraaddeed maa lam yatadaman naqsan ilaahayna subxaana wa tacaala maba samaynayo fakullu maa minhu tacaala korha yajmulu waa quruxsan yahay muxuu qaacidada u daliishanaya wax kastoo ilaahay uu sameeyaay waa quruxsan yahay intaa markaad isla garataan buu wuxuu ku leeyahay addoommadiisa mutiiciintaa hadduu cadaabana haddii soo ficilkiisii quruxsanaayo idila ogolaatay uun ma ah saasuu rabaa inuu kugu ilzaamiyo laakiin waxaa meesha ku jira rabbi subxaana wa tacaala sax ficilkiisaoo dhan waa quruxsan yahay laakiin addoommadiisa mutiiciintaa inuu cadaabaayey ma ficilkiisa mise wuu diiday wuu diiday saas way macana wuu diiday rabbi subxana wa tacala qaacida waa taa cillada labaad waa laba cillaan ujeeda cillada koobaad waa midda cillada labaad ee arrintaa uu cuskaday waxa weeyaan liannahu can ficlihi laa yus'alu wuxuu alla sameeye lama weydiiyo aayaddii bismi laa yus'alu cama yafcalu wahum yus'aluun waxa ay samaynayaan iyaga waa la weydiin khalqiga waa lagaga daba imaani laakiin alle wuxuu sameeyo lama weydiiyo iyaduna waa musallam soo maha waa hadal sax ah hadal saxa laakiin siduu u daliishanayo ma aha kelimatu xaqin baa la dhihi karaa kelimatu xaqin oo meesheedii meelaan ahayn loo waday waay soo ma sheekhu baatil buu hadda u jeeday dhihi mayno laakiin masaladu way way ka hoos martay way ka hoos tustay oo waxaa u dhuuntay madhabuljahmiya jahmiyada madhabkoodii baa u dhuuntay laakiin hadalku waa sax laa yus'alu camaa yafcal laakiin ayadaasaa lasii kala qaadiya waxay leeyihiin oo sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullahi uu leeyahay shayga aan rabbi subxaanahu wa tacaala la weydiinaynin waxa weeyaan in la weydiiyana ayna gar ahayn lana weydiin karaynin maxaad hebel u hanuunisay maxaad hebel u baadiyeysay maxaad hebel janno u geysay maxaad hebel u cadaabtay maxaad sidaa u yeeshay lama yidhaah laakiin sababtii uu isagu ku xidhay natiijada hadday timaaddo rabbina uu isagu isku waajibiyo noo sheegay inuu natiijada addoonka ka siinayo rabbi subxaana wa tacaala ma garab marayo maalan waa kaan soo marnay soomaa rabbi yidhi subxaana wa tacaala yacni waxa weeye naftii wanaag la timaada iyadaa iskale sooma waa ballanqaad ilaahay wadaadka wuxuu fardiyey oo ka soo qaad ka dhigay ka soo qaadoo fardiyey ruuxii mutiica ahaa ee ilaahay ateecay ee wanaagsanaa ee mu'minka ahaa een dembi lagu cadaaba la imaanin inuu ilaahay cadaabi karo lana weydiinaynin waxaan annaga marka dhahaynaa la weydiin maaya ha timaadee horta ilaahay ma ka suurowdaa oo ma samaynayaa ya jawaabtu maxay noqonaysaa maya soo maaha laa yus'alu camaa yafcalu maba gelayso marka mafan leanna ayaddu maxay tidhi camaa yafcal wuxuu falaya lama weydiiyo addoonkiisa mutiica inuu cadaabana maba falayo soo ma qaabkii hadalku uu watay marka ma ma saxba soomaris ma aha marka qaacidadu waa sax laakiin sida uu u wato cilladu waa sax laakiin qaabku u wataa qalad sida midda horeba qaacidadu ay sax u tahay fakullu maa minhu tacaala yajmulu waa sax laakiin siduu u wato maaha saas way macanaha ayb fakullu maa a wajaaza waxaa bannaan buu yihi lilmawlaa allaha mawlaha waxaa u bannaan mawlaha hadda waxaa laga wadaa alwilaaya alcaama wilaayada labao wilaaya khaasa iyo wilaaya caamay u qaasata wilaaya caama khalqigao dhan baa soo hoosgala uma rudduu ila allahi mawlaahum lxaq mawlaahum alxaq yani waa wilaaya caama khalqigao dhan baa soo hoosgelay laakiin markay tahay maalan dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum wilaaya khaas way markaa sooma marka middan waa wilaayadii caamka ayd oo khalqigo dhan soo hosgelaya wajaaza waxaa bannaan lilmawlaa allaha addoommada iskale waxaa u bannaan yucadibu an yucadiba inuu cadaabo alwaraa yucadibu in la godaa fiican in la godo maxaa yeelay ficilku wuxuu yaallaa masder maxalkiisuu yaalla antii masderiyada ahayd baa meesha ka go-an anta masderiyada in la gooyo ficilkeediina uu nasbo ku baaqi ahaadaana waa shaad laakiin waxaa luqada mustacmal ah anta masderiyada in la gooyo ficilkeediina la rafciyo tasmacu bilmaciidiyi khayrun min an taraahu sooma a xadiiskii nabiguna sal lay slam waa kii ahaa muxuu aha yani tacdilu bayna bayna اtnayni sadaqatun ay an tacdilu marka waa la gooya wamin aayaatihi wamin aayaatihi maxay aayadda qur-aanka wamin aayaatihi yuriikum اlbarqa min aayaatihi yuriikum maxal masder bay taallaa marka in ficilka la godo haddii antaba la nasbiyo sidaasaa mashhuur ah oo luqadda la isticmaalaa amaa antii in la gooyo camalkeediina ficilka baaqi ku ahaado waa shaad saas man oo la yidhaahdo yucadiba saas manaa waa shuduud wajaaza waxaa bannaan lilmawlaa yucadibu an yucadiba inuu cadaabo alwaraa khalqiga inuu cadaabaa u bannaan min hayri maa dembin dembi la'aan iyo walaa jurmin dembiga waxaad ku ridaa waajib laga tegay dembi ka dhashay walaa jurminna yani macsiyo la sameeyey ijraam macnaha kaasoo jaraa dureersaday oo la sameeyey dembigaa iyo jurmigaasoo jaraa dureersaday fa kullu maa shay kasta oo minhu alle xaggiisa ka ahaaday tacaala kor ahay yajmulu marka waa quruxsany waa ciladii maxaa ilaahay hadduu addoommadiisa wada cadaabo oo khalqiga wada cadaabo mana waxa uu ugu bannaanya wuxuu ugu bannaanya ciladu waxa weeye fakullu maa minhu tacaala wax kastoo xagga alle ka ahaaday yajmulu waa quruxsan yahay maxaa yeelay waa tasarufun fii mulkihi saasay dhaha sideeda waxaa waxaa la yidhi walhorta bal dulmiga qeexa la yidhi dulmi maxaad u taqaanaa dulmi maxaa la yidhahdaa baa la yidhi dulmiga waxay u yaqaanaan qolyahani jahmiyada iyo qolyahani waxay u yaqaanaan dulmiga waxay dhahaan tasarufun fii mulki lkhayr bay yidhahdaan ruux kale milkigiisa haddaad ku tasarufto dulmi baa la bihayri idnihi isagoon kuu idmin isagoon kuu idmin ruux kale milkigiisa haddaad ku tasarufto waa dulmi xoola nin kale leeyahay oo adigu aadan lahayn haddaad qaadato soo dulmi ma ah wahaakada saasay ku qeexeen laakiin ahlusunna waljamaca maxay yidhahdeen ahlusunna waljamaca waxay yidhaahdeen wadcu shayi fii hayri mawdicihi allaa'iqi bih shayga meeshiisii ku habboonaa dhigid la dhigo meeshiisii ku habboonayd dhigiddiisa ayaa ha wadcu shayi fii hayri maxallihi allaa'iqi bih dhig shayga oo meeshiisii uu ku habboonaa meelaan ahayn la dhigo ayaa dulmiga la yidhahda qeexiddii hore dulmigaaba lagu kala tegay saas daraaddeed adoo milkigaagii ku tasarufaya baad haddana daalib noqon kartaa tacriifka ahlusunna soo maha oo maxaad noqon kartaa masalan xoolahaagii aad ku soo dhididay eed ku soo rafaaday